kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himlo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annagoo kusoo bandhigna tobo lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad waliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada isbuucan waxaan kusoo qaadan doonaa waxaa noo soo gacan gashay amba ay ardayda keeneen iyo macallimiinta isku duuban buugaag aad u tiro badanoo laba kun iyo muxua maasaad sida hadda ka muuqato maktabadda aad u jeedaan alxamdulilah waana ku guulaysanay wejiga koowaada noo dhammaaday waa dugsiga koob iyo labaatanka oktoobar oo markii ugu horreysay yeeshay maktabad ay ardaydu wax ka akhrisan karaan sidee ayay ku timid hirgelinteeda ardayda dugsiga door intee la eg ayay ku lahaayeen imise buug ayaa lagu daahfuray qorshaha xigana muxuu yahay weydiimahan iyo kuwo kale ayaan uga warcelin doonaa barnaamijka oo uu marti ku yahay cabdulqaadir nuur ciise maamulaha dugsiga koob iyo labaatanka oktoobar barnaamijka waxaa idiin soo saartay halkanna idinkaga tebinaysa anigoo sacdiye nuur ah ibraahim calina waa uu farsameynayaaye soo dhowaada saaxiibaya hagaag dugsiyada qaaradda afrika badigood ma lahan maktabada ay ardaydu ka akhrisan karaan boogaagta kuna yeeshaan caado akhris kuwa dowladuhu ay gacanta ku hayaan ayaana ah kuwa ugu hooseeya marka lagu dhiriiriyo iskuullada gaarka loo leeyahay tusaale dalka koonfur afrika dugsiyada dowliga ah keliya siddeed boqolkiiba ayaa leh maktabad xoogan oo shaqaysa dalkeennu ugu badnaan mid amaba laba ka mid ah tobanka dugsi ee ku yaala ayaa laga heli karaa maktabad u gaar ah oo ay ardaydu wax ka akhrisan karaan dugsiyada leh marka laga yimaado kuwa ay gacanta ku hayaan dowladaha iyo hay-adaha kale waxaa ka mid ah dugsiyada dadweyne ee hoostaga wasaaradda waxbarashada sida dugsiga koob iyo labaatanka oktoobar oo markii ugu horreysay toddobaadkan yeeshay maktabad ku dhowaad kun arday oo u badan kuwa kasoo jeeda qoysaska danta yar ayaa wax ka barta dugsigan hoose dhexe iyo sare kuwaasi oo ku jira heerarka kala duwan ee iskuulka dadaal ay ku mideysan yihiin maamulka dugsiga barayaasha iyo ardayda oo xooga ugu badan lahaa ayaa keenay in ugu dambeyntii la hirgeliyo maktabad oo marka laga yimaado ardayda dugsiga ah mid u furan ardayda kale ee wax ka barata iskuullada muqdisho ku dhowaad saddex kun oo buug oo badankood ay ku deeqeen ardayda dugsiga ayaana lagu daahfuray maktabadda cabdulqaadir nuur ciise maamulaha dugsiga koob iyo labaatanka oktoobar oo daahfurka kadib aan waraysi la yeelanay ayaan ugu horreyn weydiiyey heerarka ay soo martay maktabadda dugsiga laga hirgeliyey barnaamijka horta maktabadda heerar badan oo soo maray si guud ahaan horta iskuulka markaan ka warbixiyo iskuulka waa iskuul public ah oo dadweynaha wada leeyihiin waana fintan octoobar iskuulka ma lahayn wax maktabada ardayda keliya waxay ahaayeen arday maxaa cashiro keliya loo dhiga iska baxo laakiin qaabka aan yani u samaynaa waxay ahayd waxaan codsanay aan raadinay cid maktabadda noo dhisto ugu dambayntuna waxaan ka helnay hay-adaha muxuu ahaa taakule waxbarashada gaar ahaan konseyn iyo wasaaradda waxbarashada noo ogolaadeen in naloo dhiso maktabad oo weliba waxoogaa culays marka hore ka jira laakiin ugu dambayntan aan ku guulaysanay marka maktabaddana loo dhisay falilahi alxamdu waxaan samaynay inaan annaka marka haddana aan qalabaysano aan bugaagtii iyo wixii aan yani saan ku keenlayn qorshaysano waxaa kulan yeeshay macallimiinta iyo maamulka kadibna guddiga waalidiina jiray waan la fadhiisanay ugu dambayntii waxaan saarnay guddi wada jira oo ka shaqaynayo ololaha sidii maktabaddan loo qalabay lahaa guddiga waxay la sii gure wadaageen ardayda maadaama ardayda soomaaliyeed ama ardayda annaga aan gacanta ku hayno ay yihiin arday firfircoon oo dhinaca loo hagaba yani wanaag kastoo lagu haga ka miro dhalinayo alxamdulilah bishii sebtembar laga soo bilaabo ilaa iyo maanta muxuu ahaa november ay marayso qaybaheeda ugu horeeyey muxuu ahaa maktabaddii hawsheeda way socotay waxaana u istaagay macalimiinta iyo guddiga waalidiinta iyo ardayda guddi laga saaray oo inta badan taabuurka iyo meelo badan laga sheegi jiray alxamdulilah waa lagu guulaystay waxaa noo soo gacan gashay amba ay ardayda keeneen iyo macalimiinta yani isku duuban waxay noo keeneen buugaag aad u tiro badanoo laba kun iyo muxuu maazaad sida hadda ka muuqato maktabadda aad u jeedaan alxamdulilah waana ku guulaysanay wejiga koowaad aa noo dhammaaday saasay ku timid taariikhdiisa wejigaas koobaad imise bilood amaba imise sano ayuu qaatay laga soo bilaabo maalintaa ku fikirteen in maktabad aad yeelataan ilaa maanta oo maktabaddii la hirgeliyay waa su-aal aad u fiican maktabad maktabadda xilliga horta la aasaasay amba la bilaabay waxay ahayd sanusiidkii hore oo ayaan yani ku fikirnay fikraddii markaan keensanayna alxamdulilah isla markiiba dhismeedu waa noo hirgelay fasaxii waxbaan galnay markii la soo laabtay sanusiidkan oo agost iskuulaadka la furay qorshihii labaad oo sidii lagu qalabay lahaa buwaag lagu heli lahaa aan haddana u tafaheedanay aad isku duuduub waa sani dabar inta barnaamijka socday oo maantan aan taagannahay yani miro dhalkeedii waxaa ii sheegtay in buugaag ka badan laba kun oo buugaag ah maktabadda hadda lagu daafuray buugaagtaas marka laga yimaado ardayda iskoolka ma waxaa jiray cid kale oo idinka caawisay in buugaagta aad ku bilaabataan maktabadda aada heshaan
waa su-aal aad u fiican cid naga caawisa way jirtay agaasimaha manaahijta wasaaradda waxbarashada oo asana bugaag qayb ka mida keena noo bilaabay dhowr habo idan qayb ka mida iyadana consayn ayna siisay ayaa jiray oo xoogaha aan bilow iska ahaa qaybay ka ahaayeen kadib laakiin xooggiisa waxaa qaybta ugu weyn qaatay ardayda arday kasto intii tabartiisa uu keeni karo keenay kii konton haba keeni kara kii shan keeni kara kii hal haba keeni kara qaar waxaa jira awoodi waayey isu tegay oo hal buu ku shirkoobay isla soo iibiyey qaab noocaasana waa loo sameeyey waxaa kaloo jira dad xataa muxsiniina oo oo ay ka mid tahay xataa magaceeda imaamada iskuulka boondheere ka ah maamulaha maamunuurto ay laftigooda bugaag keentay dad kaloo kale ayagana sidoo kale aan magacyadooda aan ka xusi karno tiro badanna way jiraan noo keenay laakiin muhiimadda ugu weynaa waxay tahay in maanbawarka aan isticmaalno inuu ahaa ardayda aan haysanno ka faa'iidaysanno
bilaawgii fikraddan maxaa idinku dhaliyey ma iskuulka maktabad la-aan ha idinku dhalisay mise waxyaabo kaloo idinku riixaa jiray inaad maktabadda yeelataan horta waxyaabaha nugu dhaliyay waxaa ka mid ah number one manhajka wasaaradda waxbarashada qaabka u dhisan yahay wuxuu yahayba qaab yani in iskuulka laga helo amba daruuriyaad ay tahay maktabad in laga helo markii laga hadlayo dhinaca akademiyadana iskuul kastaba waxa waajib ku ah amba qasab ku ah in maktabad uu yeesho annagu taas ka duulayno haddana waxaa noogu sii darsamay caado waxaa jirto oo ah oo guud ahaan soomaaliya laga siman yahay inaan ihtimaam ama yani muhiimad gaara la siinin maktabad oo keliya jaamacadaha qaarkooda keliya inay maktabad yeeshaan marka annaga waxaan garanay waxaan isdhahnay maadaama iskuul uu yahay maktabadna loo baahan yahay waajibna ay tahay in ardayga meel wax ku akhristo inuu helo in loo sameeyo maxaa yeelay akhriska iyo qoraalka waxaa number one ah akhriska saas darteed marka waxyaabahaasa nugu dhaliyay inaan maktabaddii samayno la jaan qaadno systemka waxbarashada nidaamiga oo dalka ka jira iyo midka caalamka internationalkaba labada inaad la jaan qaadno taasaa nagu dhalisay si ciyaalkaynina ay u noqdaan ciyaal wax akhriyo oo ku tababaran maxaa yeeley ciyaalkayna inta badan ama soomaalida dhanba waxaa waaye waa bulsho hadal ka samaysan oo hadday gaari raacayaan hadday meel joogaan mar walba waxay sameeyaan hadday gaalgalaas ku jiraan fadhi ku dirir marka waxay naga saaciidaysaa inaan ciyaalka ku tirin garayno ama ku tababarno inay wax akhristaan ee jawi degan meel fiican xilliyada nasiinada ay leeyihiin bareegoo kale maalmaha fasaxa habeenkii oo kale hadda iskuulka wuxuu ku yaalla meel istiraatiijiya laami uu saaran yahay aksis ay ardayda u leeyihiin inay yimaadaan habeen ku akhristaan xataa bannaanka gaardan yaraa ugu sameyna waa aragteen waxyaabahaasoo dhan marka waxaan rabnaa comfortable ardayga inuu noqdo aan ugu talagalnay waxyaabahaasaa nagu dhaliyey lagana baxo soomaalida wax ma akhriso
usaad buwaagta taala maktabadda marka la fiiriyo waxay iskugu jiraan heerar kala duwan laga bilaabo boogga ugu yar ee qof doonayo inuu akhris bilaabo uu ka bilaabi karo ilaa boog dhexe ilaa mid sare ilaa kuwii manaahijta manhajka ee ardayga ka caawinaya waxbarashada marka ardayda u dirayseen in contribution ay ku yeeshaan ma waxaa jiray waxyaabaa u raaciseen oo ah tusaale buug nuucaskeen buug nuucaskeen buug nuucaskeen taas oo keentay in buwaagta maktabadda yaalla ay kala duwanaadaan aad iyo aad waa mahadsan tahay su-aasha ugu horreysa horta ah buwaagta manhajka buwaagta meeshan oo yaallo way kala duwan yihiin farqi weyn a u dhexeeyo number one waxaa noo ah manhajka la dhigo laga soo bilaabo fasalka koowaad ilaa iyo fasalka laba iyo tobnaad way noo yaallaan waa lagu soo daray waxaa kaloo ku jira muxuu ahaay qaybta loo yaqaano physical muxuu ahaay BE ama physical education hatta laftigiisa oo manhajka ka tirsan wuu ku jiraa waxaa intaas noo sii dheer buwaag yaroo sheekooyin had buuga gacanta ku hayo kale sheeka caruureed oo kale oo bulshada iyo wada noolaanshaheeda ciyaalka yararka loogu talagalay buwaag yaroo sheekooyin aad u tiro badanna waan keennay muxuu ah waxaa ku jiro buwaag taariikha bugaag af soomaali ku wada baxo oo dalka qoraayaasha soomaaliyeed ay wada qoreen tusaale ahaan muxuu ahay nolosha iyo caawinaada ardayga iyo waxyaaba noocaasa xataa bugaag qisasa iyo bugaag jacayl waxyaaba ku jiro nooc kasta laga helaa markaan usoo daadegto su-aasha kale oo ah muxuu ahay ardayda qaabka ugu dirteen ardayda runtii qaabkaan ugu dirnay waxaan dhahnay arday kasto buug uu keeni karo inuu keeno haddaan ma aanan dhihin specific ma aanan samaynin ujeeddadan kale waxay ahayd ardayga inaan u fududayn wuxuu heli kara inuu keeno waxaan kaloo ka lahayn inay waxay difference kala noqdaan oo meeshii buug kasta laga helo falaa alxamdu tii marka waxay noo soo heshay inaan manhajkiina helno bugaa kaloo sheekooyina helno bugaa kaloo reydina helno oo nooc kastaba xataa waxaa ku jiro kutubaa ku jiro saxiixulbaqaariya yaallo kutubo diiniya meesha ku jiro ducooyina yaallaan xataa waxaa ku jiro adkaar bugaag yaroo kitaabo yaroo adkaaraha ku jiraan waxaa ku jiro bugaag kaloo ka baxsanoo heer jaamacadeeda oo dhowr xaba ah waxyaabaha kaloo ardayda aan isbaasiifka oga dhigna waxaa ka mid ahayd oo si gaara aan u xil saarnay buug aan waxba ku qornayn oo cusub aan sharaxaad lahayn magac ku qornayn inuu ardayga keeno taasaan shardi kaga dhignay maxaa yeele maadaama meesha maktabadda loo hibeeyey inaysan waxba ku qoraanin kadibna aan tiimbarayno maktabadda magaceeda lagu tiimbareeyo qorshe noocaas ayaan dejinnay
jaligaadka weyn ayaadku ma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata
barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo f m megahartis inta badan maktabadaha laga hirgeliyo dalka si gaar ahna kuwa laga dhiso xarumaha waxbarasho waa in badi xiran iyo in kale oo si firfircoon aanan u shaqaynin taasi oo meesha ka saarta ujeedka laga lahaa hirgelinteeda haddaba maadaama dugsiga koob iyo labaatanka oktoobar la daah furay maktabadiisa maxaa xigi doona ardaydu ma yeelan doonaan xiisado ay ku booqan karaan si inta aan lahayn caado akhris ay u yeeshaan kuwa lehna loo xoojiyo weydiimahan iyo kuwo kale ayaan uga jawaabi doonaa qaybta labaad ee waraysigan aan la yeelanay cabdulqaadir nuur ciise maamulaha dugsiga wuxuuna marka hore ka warcelinayaa weydiin ahayd halkan intee looga dhaqaaqi doonaa
alxamdulilah maanta tilaabta kuwada noo hirgashay tilaabta xigto waxaan rabnaa in muxuu ahay man aan ballaarin horta oo wejiga labaad si aad dareemaysaan meeshan waxaa yaalla waa laba kun adi saddex wax ku dhawaada waa oo buugaa taallo iskuulkanna haddii loo baahdo in bugaag la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay maximum ilaa milyan wuu u baahan yahay marka ilaa iyo aan ka gaarno intii loogu talagalay amba nf aan dhahno waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno oo aan la jaan qaadno maktabadaha caalamka sidaan warar ku hayno amba aan xogta saxda ku haynin waxaa ka mid ah maktabad waxaa jirto iskuulkan fidin october dhulka uu ku fadhiyo dhanka weyn laga soo bilabo ilaa jaamacadda ummadda dhulka ay ku fadhido laga keeno iskuulka qeybtiisa in maktabad noocaas xataa la helo waan rajaynaynaa waana ku rajaweynaa
ardayda soomaaliyeed saa sheegtay badanaa caadooyin akhris ma laha si guud bulshadeennaba marka taa maxaa idinkaga degsan ma qorshaynaysaan in ugu yaraan un ardayda aad xiisadaha mid ka mid ah aad hadaan taga maktabadda ee soo akhriya si ardaygii uu ula qabsado waa su-aal fiican waa waxyaabahaan u samaynayn ka mid tahayba waxaan rabnaa inaan horta aan keeno buug fiista buug ahoo booqashada buugga ardayga lagula xisaabtamayo aan rabna inaan maakis ku bixinno waxaan rabnaa kaloo ina muxuu ahaay aan training u siino ardayda lagu tababaro maalmo qaara reading loo sameeyo macallimiinta qaar ay keenaan ku dhiirigeliyaan ijbaarina looga dhigo waynoo qorshaysan tahay weliba lagu tartansiiyo sida ugu kala akhris badan yihiin lagu tartansiiyo markisna aan ku siino weliba sidaa tendency loogula xisaabtamo in ayadan kula xisaabtanno waa rabnaa laakiin waxay ku xiran tahay inaan step by step u barno qorshahaasaa noo degsan waxaan intaas kugu sii darayaa maktabaddan iskuulka keliya horta yacni u qaas maaha waxay u qaas tahay yani waxay qusaysaa qof kasta oo wax akhris amba cilmi baaris samaynayo inuu u yimaado oo ka akhristo oo cilmi baaris ka samaysto wakhti ku qaato arday soomaaliyeed dhan in u furan tahay iskuulka keliyana ma laha intaasaan rabaa inaan kusii daro waxaa qorsheynaysaan inaad ballaarisaan marka ballaarintaas ma kutubada hadda bayska idiin ah buwaagta aasaaska idiin ah ee maktabada diidin yaalla unbaad badin doontaan mise badnaanshahaas waxaa ku jiri karo maado walba ama cilmi kasta ama sheeko kasta oo qof soomaaliya u baahnaan karo inuu aqriyo in maktabadda aad keentaan
waa su-aal fiican horta qaabkaan u ballaarinayno aan u wadno horta waxay ku xiran tahay kabasitiga annaka aan yeelan karno annaka isku daygayna intaanan samaynay mar labaadna waa isku sii dayaynaa buwaag nooc kastan in laga helo aan qorshahayna yahay weliba annaga kale iskuma koobayne ummadda soomaaliyeed qof kastoo muxsin ah inuu ka qayb qaato ouna la ballaariyo aan rajaynaynaa buug nooc kastooo la heli karana waa ku tala jirna hadday tahay diini iyo hadday tahay maadi intaba ma u kala baxsana waayo meesha waa maktabad akhrisa loogu talagalay
ardayda qaarkood oo aan la sheekaystay waxay doonayaan in maktabadda inta imaadaan ee maalmaha xitaa xiliyada bareeg oo kaleeto ay wax aqriyaan xiliyadaas kale maktabadda ma u furnaa doonta si ardaygu wax u akhristo
maktabaddan way furnaanaysaa weliba guddigaa loo samaynayaa oo barnaamijkan joogtay ee kormeera waxaa kaloo loo samaynaya qof si gaara furaheeda gacanta ugu hayo oo weliba isla ardayda dhexdooda aan ka soo dhex saari doonno marka inta badan open ay u ahaanaysaa xilli oo muxuu ahay la furaayo ama la xiraayo ma jirayso maktabad furan oo muxuu ahay annakoo ilaalinayno securitygeeda iyo badqabkeeda annakoo ilaalinayno laakiin waxaan ku tala jirnaa in maktabadda open u ahaato ardayda oo ardayga xilliga u baahdo oo imaan karo
marka la fiiriyo ardayda iskoolka dhigataa waa arday iskoolka si bilaash ah ku dhigataa badankood raba inay maktabadda inta imaadaan ay akhriyaan marka laga baxo ardayda iskoolka dhigata ma u furan tihiin in ardayda kale ay imaadaan oo ay wax ka akhristaan
horta waa sa ardayda in horta arday iska ardayda lacag la-aanta ku dhigto iskuulka waayo oo wasaaradda waxbarashadana u samaysay in free ay ku dhigtaan marka sidaa darteed waxaan rajaynayna in ardayda kaleo ka dambaysa amba ardayda soomaaliyeed guud ahaan inay yimaadaan ay ka qayb qaataan ay muxuu ahaa hadday buwaa keenaan uga qayb qaataan hadday akhris u bahdaanna ay ka qayb qaataan cid kastayna u furan tahay ardaydaynaas ha noqoto kuwo kale ha noqdo wax lacaga lagu xujaynaayo waa mid loogu talagala in ummadda soomaaliyeed looga faa'iideeyo
ugu dambeyntii sanad iyo laba sano kadib maxaad rajaynaysaan ardayda buwaagta waa u keenteen way akhrin doonaan waa u samayn doontaan xiisada wax lagu akhristo sanad iyo laba sano kadib maxaad rajaynaysaan in ardayda iska bedelaan waxaan rajaynaynaa in aan helno arday bisil u bisil akhriska iyo qoraalka aan rajaynaynaa inaan helno oo ayakan ishegi kara ku tababaran risaaladana gaarsiin kara meel kasta inaan helnaan rajaynaynaa bulshadu ma islaaxato ixtiraamku daakaluma
wuu mahadsan yahay cabdulqaadir nuur ciise maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo saree ee bintuna oktoobar guud ahaan waa nag intaa barnaamijka aqoon kaal oo aan idiin soo saaray halkanna idinkaga tebinaya anigoo sacdiya nuur ah ibraahim calina wuu inoo farsameynayay kulan dambe toddobaadka xiga haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo
intaad ambalayd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga